xudbo masaajka waxaa ka dhacay qamaasad kooban oo muddo yar socday waan gartiyo u dhexeeya marka waxaa u dhexeeya ciidamada ammaanka xasilinta iyo ciidanka tirsan militariga ah maxaa sababa marka isku dhacaasi u dhexeeya labadaasi ciidan miya waxaa sababay ciidanka xasilinta ayaa waxay sameynayeen hofka dhegis ayay sameynayeen ku sameynayeen dadka oo dariska wadadin iyo dadka dariska militariga hofka dhegis ku sameynayeen marka mar adiga ilaa iyo saddex askari ay ka qaadeen ayaa kuwa kusoo celiya waxay bilaabeen inay dagaalamaan waan garta marka maxaa khasaaraha ka dhasha marka istirsaaseentaasi mid oo militariga oo ku dhaawacmay qasibada laba kaga dhaawacantay gabar shacaba oo ganacsateen oo ku geeriyootay waan garta marka hadda xaalka siduu yahay hadda xaalku waa yeli weli cabsicabsiyaa jirtani oo ciidanka militariga waxay saaran yihiin darcadda oo istaalka xoogga haye
naqashibadana waxay ku firaarsan yihiin aada ka shaqeeya o dhan naqashibada ku firaarsan waan garta marka hadda socodka gaadiidka iyo ganacsiga ka waran halkaas
ganacsiga oota badana waa xiran yahay inta isgooska ilaa iyo salaanta udhexaysa meelaha kalena teeteer ufan yahay gaadiidkan teeteer ay marayaan
waan garta marka maxay marka hadda xaalku siduu yahay
wallaahi hadda waxaa maqlaysid waa xabado oo dhanka kor ka dhacaya oo kor loo delayo xaaladda weli cabsi cabsiyaa muuqatan